barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axadda waa sideedda bisha juun sanadka labakunsideediytobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim
halmaan hadalka kuma jira ee waa juulaay sideedeeda ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka dhallinyarada ee dhinaca suugaanta
waxaan sameynaa cayaaraha dhaqanka ee soomaalidu dhaqanka ay u leedahay sida dhaantada sida cayaarta la yidhaahdo hirwada sayliciga wilisaqada jaandheerta cayaaro badan ayaan dhallinyarada barnaa waxaan nahay naga mida anaga dadkan kula fadhiya
kaalimaha heesaha ee barnaamijka idinku talagalayna waxaa ka mid a xadigatakanidaadhigeed amase xilkasnimada guud xishoodkaan iyo asluub guri ahaan ku xushaan hantiye aqsuoor garashiyo dulqaad wadnaha cajiye i xafida midkaan koobka uga dhigaye
kaalimihii dhinaca heesahaasi ayaad qaybaha damba maqli doontaan iyo weliba xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka hogaamiyaasha dalalka eritrea iyo ethoobiya ayaa maanta kulan taariikhi ah ku yeeshay magaalada asmara ee caasimadda eritrea si ay u soo gebagabeeyaan mid ka mid ah colaadihii ugu qaraaraa ee soo mara qaaradda afrika madaxweyne siyaas afaweerki ayaa si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka asmara ra-iisul wasaaraha cusub ee ethoobiya abiy axmed kadibna usii kaxeeyey qasriga madaxtooyada kulanka hogaamiyaasha labadan wadan ku dhex maray magaalada asmara ayaa ah kii ugu horreeyey oo si foolkafool ah ay isu arkaan madax ka socota ethoobiya iyo eritrea tan iyo sanadkii labada kun markaas oo ay afawarkii iyo ra-iisul wasaarihii hore ee ethoobiya meles zanawi ay saxiixeen heshiiskii algeria ee soo gebagabeynayay dagaalka labada wadan ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu etoobiya ka waday dadaalo uu wax uga bedelayo siyaasadaha gudaha iyo dibadda ee dalkaasi ethoobiya
dowladda turkiga ah ayaa soo saartay dikreeto lagu sii deynayo in ka badan siddeed iyo toban kun oo shaqaale oo rayida ku dhowaad kala bara dadka lagu sii deynayo dikreetada ayaa la shaaciyey axaddan maanta ah siduu boolisku sheegay in ka badan shan kun oo shaqaale milatari ah ayaa sidoo kale ku jira dadka la sii daayey xarumaha saddex wargeys iyo telefishan ayaa sidoo kale la xiray dalka turkiga ayaa ku jiray xaalad deg deg ah tan iyo intii uu dhacay afgembigii dhicisoobay bishii julaay ee sanadkii a ee la doonayey in xilka looga tuuro madaxweyne rajib dayib erdogan kaasoo ay dowladda ku eedeynayso wadaadka degan dalkan maraykanka ee fatxullah gulaan ka hor inta aan lagu dhawaaqin sii deynta dadkan ayaa waxaa mar hore la sii daayey in ka badan boqol kun oo qof tan iyo sanadkii i
warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay voice of america haatan kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa nairobi kusoo diyaariyey waryaheena khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada nairobi toddobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa koox dhallinyaro ah oo ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi oo la baxay magaca dalsan ban waxa ay ka shaqeeyaan arrimaha fanka iyo dhaqanka soomaalida iyagoo sidoo kale sheegaya in ay wacyigeliyaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee nairobi ku nool gaar ahaana islii wacyigelin dhinaca dhaqanka iyo af soomaaliga ah inay ku taageeraan dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kusoo dhawow marka hore barnaamijka hibada iyo alhabuurka magacaaga ku bilow asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu marka hore waa salaamaya bahda v o oda ka socota iyo barnaamijka hibada iyo halabuurka magacayguna waa cabdiraxmaan axmed juriil oo ku magaca dheer abaanugeeye waxaan ahay afhayeenka adoonada kooxda dalsan culture group nugeeye maxaa lagugu bixiyey kolley dee magacaasaad ka fahmaysa soomaaligu waad tiraahdo ninaan naada isla wariyaan geeslaan dee socodka unba u qaad Haye.
xagga socodka unbaan ku dheereyn jiray markaasaa dee magacaa liigu bixiyey abwaan luweeye een, maxaa qabataan kooxda dalsan culture group waxay qabataa kolley barnaamijyo badan oo ku saabsan wacyigelinta iyo afka iyo dhaqanka soomaaliyeed waana koox iskeed isu abaabushay markay aragtay kala daadsanaanta baadsan ee lagu soo siyaaday bulshadeena ku dhaqan dalkan kenya marka waa koox isu xilqaantay inay intii tabartooda ay taagtooda abal- ay isu taagaan soomaaliyeedta afka iyo dhaqankeena soo jireenka marka waxyaabaha ah sida gaarka ah ka dhalinyaro ahaan ururkan ama fa- kooxdan fanka ee dalsan aad ka mid tahay aad qabataan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a sidaa horeba usoo tilmaamay sooleynta dhaqanka afka iyo dhaqanka wacyigelinta bulshada bulshadu waxay u baahan tahay wacyigelin ballaaran oo ku saabsan dhinaca taariibta daraagiska waxyaalaha magaranasaaye dee aan ku fiicnan anshaxa iyo dhaqankeeda soo jiranka marka wax badan bay u baahan tahay bulshadu in laga wacyigelino kolley intii tamartaayada waa isu taagnay dadaal badan waa ku bixin insha allah haddana waa u diyaarsan saan isugu taagi lahay midda dhanka eh, dhaqanka oo aad sheegtay inaad ka qayb qaadataan inaad ku wacyigelisaan bulshada bal dhaqanka iyo sidaad ka dhalinyaro ahaan idinka oo aada u da'yar aad eh, ula jaan qaadaysaan u u fahansan tihiin faahfaahin naga sii De kolley dhaqanka een, anagu maadaama aan nahay dhallinyaraha hal abuura kolley dhaqanka waxaan u leenahay khimrad kolley intii een, waayo aragnimo aan isdhihi karno wada ku filanta walow dee dadka naga wa- naga si waayo aragsan haddana dhallinyarada hadda joogta waxaan aaminsannahay inaanu ka ha- een, waayo aragsannahay oo kaga horreyn taasna waa sababta keentay inaan isu taagno dhaqanka iyo afka marka insha allah dee kolley wax badanna way noo soo horgelan wax badanna iminka kolley qabyo waa naga heli waana noo horgeli doonaa waan ku rajaynayaa inoo horgalaan.
waayahay lugeeye waan kugu soo noqon doonaa dhegaystayaal halkan waxaa ila fadhiyo dhalinyaro kale oo ka mid ah kooxda fanka ee dalsan ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi kusoo dhawow barnaamijka hibada iyo alhabuurka magacaaga Ee, magaciigu waa abwaan qaanso macalin maxamed waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka kooxda dalsan baan dhalinyaradan kulli meesha wada fadhiya dabcan waa wada abwaano sida ay ii sheegeen maxay abwaanadu qabtaan run ahantii een, abwaanadu wax badan ayay qabtaan haddii aan aan ku hormaro hadda kooxdeenna eh, haddii waxyaabaha ay qabtaan haddii aan ka hadlo ugu horeyn een, waxaa jirto maalmo qa- noo qaasa oo bulshadu isugu imaado hoolka anagu aan ku leenahay xaafadda islii Eh, waxaan sameynaa barnaamij magaciisa aan u bixinay dhaxal abwaan oo maxaan ku dhahaa bulshadu ay ku ogaanayaan soomaalidii hore iyo waxyaabihii dhaqanka ay u lahaayeen haddii ay noqoto qaabkii dadku iskula macaamili jireen haddii ay noqoto maxaan ku dhahaa een, eh, waxyaabihii agabka ahay markaas la isticmaali jiray Eh, sida dadku maxaan ku dhahaa ay isku soo dhoweyn jireen martida sida loo soo dhoweyn jiray Eh, waxyaabo badan oo dadka markaas aan aan ka dha- ka dhaadhicin jirn eh, ka dhaadhicino oo dadka hadda maxaan ku dhahaa aan ma oga waxyaabihii hore si dadku soomaalida usula macaamili jirtay marka ma idinkoo fankii isticmaalaya ayaad bulshada usoo gudbinaysaan mise qaabab kale ayaad kusoo gudbinaysaan Eh, noocyo badan ayaan u isticmaalnaa haddii ay noqoto inaan eh, gabay sameyno haddii ay noqoto inaan riwaayad sameyno iyo haddii ay noqoto inaan khudbada caadiya iyo waxyaabihii sheekooyinka ahay inaan iyagana usoo qaadano intaasba waan is- u isticmaalnaa waayahay waan kugu soo laaban doonaa markana mar mid kale oo ka mid a dhalinyaradan marka hore magacaaga magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdisamed cabdirasaaq kumagaca dheer dhimbil waxaan ahay hal abuur ka mid ah kooxda dalsan culture group
maxaa ka mid a waxyaabaha hala abuurto Een, waxaa ka mid ah waxyaalahan hal abuuro een, sida een, suugaanta soomaalida aad ku taqaanay een, gabayada iyo maasooyinka iyo sidoo kaleto riwaayadaha
inta badan waxaa la sheegaa in dhalinyaradu ay yihiin kuwo dhaqanka aan aada u fahansanayn ee, af- luqadii af soomaaliga aan aad wax badan kala soconin maxaa ka aaminsan tahay Een, runtii een, labadaba haddaan kala qaado een, kuwa dhalinyarada oo dhaqanka iyo kasoo hadla ka hadlayo iyo wacyigelinta runtii waa baraarujin oo bulshada ay u baahan tahay in la baraarujiyo la wacyigeliyo Een, tan kalena haddaan iraahdo een, qofka een, dhaqankiisa ka tago oo dee dhaqan kale iyo wax kale meelo kale iyo suu dhaqan uu soo soo jireen ahayn oo asaga iskaleena uu ku dhaqmo runtii diintaanadana waad aragtay wuu kaga baxayaa maxay dhalinyaradu ku dooranayaan baa is leedahay inay fanka aada u xiiseeyaan runtii horta fanka een, la xiiseynayo een, fanka waxaa lagu xiiseeyaa wacyigelinta bulshada waayo fanka wuxuu ka mid yahay wacyigelinta bulshada oo baraarujinta bulshada lagu baraarujiyo tusaale ahaan hadda ani kooxdan ka tirsanahay dalsan culture group waa qeybo badan bay leedahay wacyigelinteedu way fara badan tahay waxaa ka mid ah qeyb ruwaayadaha qeyb waxaa ka mid ah gabdhihii wiilal baa la iskugu jiraa qaybta ruwaayadaha qaybta abwaaniinta ila fadhiyo oo saaxiibada aan suugaan wadaanka aan nahay oo ila joogo caawo halkan igula sugan iyo iyo afka soomaaliga soo celintiisa iyo soo nooleyntiisa ayaan ka wada shaqan ku xisiyaan waayahay waan idiin soo noqon doonaa lugoyow bal markana adiga midaada ku tuuro ama qali jirtay warkii hore war soo dhaaf kolley sidaad la wada socotaan dee dalsan culture group waa dhalinyaro isku tashatay islamarkaana u helan soo nooleynta afka iyo dhaqanka hadda su-aashii hadda waxaa aad weydiisay see baad u gudbisaan ama qaab noocee ayaad ugu gudbisaan dhallinyarada wacyigelinta kolley bulshada soomaaliyeed laba wax wax ku gudbisaa sugaanta iyo iyo iyo wacdiga bulshada soomaaliyed wax loogu gudbiyaa sugaanta marka aan leenahay ama sugaanta hadda aanu hayna gabayada iyo maasooyinka ah ama dee fankii oo waxaan kuri fanaaniinta kooxda dalsan culture group oo joogta baa jirta oo iyaguna dee u helaan wixii maaragtay siday iyaguna u gaarsiin lahayn badhankooda anaguna dee ka abwaan ahaan aan ugu taageeri lahayn samaynta ereyada maxay ku jeclaadeen dhalinyarada gabayga aad bay u xiisanayaan ya wallahi gabaygu de horta wuuna ka murti badan yahay maansada iyo sugaanta qabyada kale waana ka culusya marka gabaygan waxaa la yidhaha waxaan ugu magac daray sagaalka dumar waa gabay hadda ka hor baa nin baa ii yimid markaasuu wuxuu yidhi niow gabdhaha haddan jooga waa saluug wakhtigan xaadirkan haa calaashan qaabdhaqankoodaan saluugay buu yidhi dhaqankii dhammaaba iyo maartay iyo adugu wax badan buu iga sheekeeyey marka intaasu sanada waxaan rabay gabadh baan raadinayay gabadhiina waala ah marka sheekadii anaga isaga dhex martay oo gabdhihii ka hadlaysay yaan gabay ka sameeyey marka gabaygaas sagaal dumar weeye sideed waa ku ducaysta midna uu ku ducaysta gabdhihii sideed buu ka ducaystay midna uu ku ducaysta gabaygaasaan idin marinaya waxaan idhi allahayow sagaal dumaroo aan suuradda ka higaashay sideed kuma su-aalin rabba adigu haysiinin xidid iyo sokeeyaba adigoo meel sare u jooga hadday socota kugu soo dhacdo sumalada u loogtid saamaakun xallayni hadday soorta garan weydo salkama ha u fadhiyo basari kii halka sugayaay sanca guurto tii aan farsamo saatirba u dhalin ayaa sidan dheh goorta dhahday surciyo fuulaane markaase sir uma aamuste sare u yeedhaaye idinkoo sadkii bixinibaa samcu duulaaye sadcaalkii nadqabad galaa sugaya xeedhyahay habeenkaas sifiyo gabanimayo magacba kaa suuliye saaqad bay u celisaa marjada wiil kastoo saxane middaa kuma su-aalin rabba adugu haysiinin socodbadan sabla-aan gaadhiyada saaran salmadhiga sabaysabalay sogordahaysaaye safarkana haween lagu ran ee saqaafaane taana kuma su-aalin rabba adugu haysiinin saluugbadan salaantii wejiga cadhada soo saarta goor la seexday saloor horka gelin saaca dalayowta saqda dheex waxaan saatir badin saatataw yeedha saacaddii la raaxaysan jiray samada hadgeliya taana kuma su-aalin rabba adugu haysiinin midaan saatir cudurkaaga ridin subaxna gaajoonin oo sagaalqad lagu masloo soorgadlaa badane taana kuma su-aalin taana kuma su-aal rabba adugu haysiinin allah markay saqiirkii iyo hasabiga aan weynaanin midii salad lagu xoray silic maryaadaysay ee saa shaxaadkii barada sare ugu weynaatay aan subaxna idab qaaday waana cidisiinin intay sabarka igu caayilaan suuqyada iyo toonka taana kuma su-aalinay rabba adigu haysiinin sawrac iyo cabaaryaha sirgaxan sabanta haraadan sanbabu egta geediga surmaan waa rag sababtiiye taana kuma su-aalina rabba adigu haysiinin haddaan xidibyaha siinhan geedku saad ma leh haddaan subaanta hoosta ugu jirno dhirta cidima saacadeen sarrafkii midba baaga hadhay sabaysoon dhigane waxaa sabar reerkaaga delo suuka soo fane taana kuma su-aalina rabba adigu haysiinin allahayow sagaaliyo midaan toban sare u dhaafin waa tii ku ducaysanayey allahayow sagaaliyo midaan toban sare u dhaafin oo casaan sikhil aan noqon madow soocanna ahaanin si xun midaan u dheeran oo asaa'idna u gaaban oo aan sarar weynaan iyo barur igana soohnaanin oo quruxdu saleekhiyo aad sisa idab fiican oo bilaha soonkii intii faran la seegeyn oo salaada eebi wakhtiga ila sujuudaysa oo aan iga sal fududaan haween samarku u doore sifa aasaan jeclo lagu soo raraay allahayow midaasan sahansid adigu haysajid halkaasa ku dhamaada gabaygi marka sanadkaad samaysay goormuu hatalow waa hadda weeye waa sanadkan dhexdiisa ah twenty eighteen marka ninkii uu ku saabsanaayo ku socday weli wax ma helay ninkii wallahi gabaygaasay qanciye bur gabdhihiiba gabaygaas kaga sabray bur ya marka dee waa ka gabaygaas ad waaya aadaa umahadsanta lugaya waan kugu soo noqon doonaa qalab noocee isticmaashaan maadaama fankii aad ku dhex jirtaan oo dhallinyarana aad tihiin qalabkaa isticmaashaan waa nooce horta dhallinyaradu waxyaabaha ay qabtaan markii hadda laga soo tago abwaaniinta markii laga soo tago waxyaabaha aan qabanno koox ahaan markii aan hal iyo laba kaaga tilmaamo waxaan sameynaa cayaaraha dhaqanka ee soomaalidu dhaqanka ay u leedahay sida dhaantada sida cayaarta la yidhaahdo hirwada sayliciga wilisaqada jaandheerta cayaaro badan ayaan dhalinyarada barnaa waxaan ahay naga mida anaga ah, dadkan kula fadhiya qaar macalimiina oo cayaarahaas bara dhalinyarada Eh, waxyaabaha qaar xataa heesaha waa barnaa oo heesaha wadaniga iyo inay maxaan ku dhaha mararka qaar xafladaha dadbaad qaar- sii bartaan baan sii barnaa oo maadaama baan aynu nahay inaan dhallinyaradii aan de- la helo dhallinyaro maanta haddii la baahdo hees wadaniya qaadi karta inkastoo anagoo aan hadda anagoo fanaaniin aan ahayn laakiin aan hees heesti loo baahdo aan anagu samayn karno oo da- dad heesa sameeyaba ay naga mid yihiin dadka qaar waxay isweydiinayaan ama waa isweydiin karaan dhalinyaradan fanka ku jira ee dhaantooyinka ka qayb qaadanaya ee ciyaarihii kala duwanaa gabayadii maxay ka helaan ma dhaqaalay ka helaan sidee wax u helaan Eh, horta anagu halkan uma joogno eh, inaan dhaqaala ka helno Eh, waxaan mararka qaar sameynaaba anagu mushaarkeena ayaan qaar ka mida aan ku bixinaa oon ku tabarucnaa marka anagoo dhanba waxaan nahay dad ta- taakuleeya bulshada inteeda kale oo maxaan ku dhahaa haddii noqoto qof kastaba waxyaabaha uu hibada u leeyahay u karoon yahay inuu ka caawiyo iyo haddii uu waxyaaba uu jeebkiisa ku jiraan oo qarashaada u heli kara inuu ka caawiyo marka dhammaanteyniba waxaan u taaganahay ummadda in maxaan ku dhahaa ay wax wada qabsadaan ma ahan inaan anagu dangaara ku leenahay ma jiro wax dhaqaalo ah oo meesha naga soo gala in anagu ku bixino mooyaane dhimbil eh, dhalinyarada amaba markaad samaysaan eh, ruwaayadaha iyo qeybaha kale ee wacyigelinta dhalinyarada sidee ayay u taabataa amaba ay wax uga bedeshaa wacyigelintiinu intay gaadhaa markaad soo saartaan barnaamijyadiina wacyigelinta Een, horta runtii een, wacyigelinta aan soo saarno oo anaga ahaan abwaaniinta iyo dhallinyarada dalsan oo dhan Een, wacyigelinta waxay u gaadhaa sida ruwaayadaha oo kaleeto markaan sameyno Een, masraxa masraxada een, lagu yaa lagu jilaa een, barnaamijyada la qabto sidii kowdii luuli oo kaleeto ruwaayad baan kaga qayb galnay iyo gabayo waxaa kaloo een, wacyigelintaana lagu gudbiyaa aan ku gudbinaa annaga annaga ahaan dalsan waxaan ku gudbinaa sida een, midiyaha oo kaleeto amase warbaahinta een, social mediaha iyo waxaasoo kaleeto wacyigelinta aan ku gudbinaa aan ku duubnaa barnaamijyo waxaa jiro aan qabanno oon annaga abwaaniinta aan isku xilqaanay hiigsiga iyo halabuurada oo arbacada baxa maalinka arbacada kooxda dalsan oo wacyigelina asagana iskugu jiro iyo waxaa jirta khamiista maalin khamiista oo ayadana la yiraahdo een, maalinta khamiista oo ayadana la yiraahdo een, dhaxal dhaxal abwaan wax la yiraahdo gabayadii hore iyo sidaas dadka lagu wacyigeliyo oo soo jireenkii iyo dhaqankii hore Waayahay.
soomaalida waayahay eh, waxaynu soo gaarnay gabagabadii eh, barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaan siinayaa maxaa kusoo gabagabaynaysaa Een, waxaan kusoo gabangabeynayaa eh, maxaan ku dhahaa waxaa lagu jiraa waqtigii dhallinyarada soomaaliyeed een, laga wada shaqayn lahaa siday horumar ku gaari lahaayeen soomaalidana maxaan ku dhahaa eh, ay u midoobi laheeday Eh, waxaan leeyahay dadka soomaalidu wax badan ayay wax ku fahmaan inta badan riwaayadaha iyo gabayada iyo heesaha ayay wax ku fahmaan marka waxaan leeyahay eh, dhalinyarada soomaaliyeed eh, mid ha noqoto gacantana ha isqabsadaan si horumar lagu gaaro
haye gabagabadii Een, bismillaahi raxmaan raxiim Een, waxaan kusoo gabagabeynayaa anigu Een, dhallinyarada soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay een, horta dalku waa dalkiin dadkuna waa dadkiin marka dhallinyarada soomaaliyeed s y l halkay gaartay waad ogeyd een, iyo halgankii dheeraa ay galeen maanta dalkan wuxuu u baahan yahay horumar iyo wadajir iyo wada shaqayn buuxda Een, dalkaanaga waad aragtay burbur iyo rafaad iyo dhibaato fara badan baa ka jirta wuxuu u baahan yahay maanta uu hil oga baahan yahay waa annaga dhallinyaro haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dalkooda inaysan ka tahriibin ciiddooda hooyo inaysan dhinac u dhaafin inay ku dhabar adeegaan Een, waxaan leeyahay dhallinyaro iyo dhegaysto hadalkayga dhuuxa dhulku waa dhulkeenniiye dhibaatada cadowgii aan ka jirna wixii dhibaayo war haddaan lagu dhiiranoo calankeenana dhiigga loo qubin dhismaha qaranka iyo midnimadii la dhowrin dhaxalkii awowii haddaan wanaag ku dhaadan dhallinyarihii waayeelba haddaan dheesha la iska dhaafin cadowga noo dhuuntiyo dhibaatan laga bixi marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed intuu cadow noo dhuuman lahaa dalkeenna la dhici lahaa annagoo her- hergel nagala dhici lahaa annagoo soo nool nool oo soo taagtaagan waxaan leenahay dalk- dalka dalkaagaa lagu hurtaa dalkaaga dalkaaga weeye dadkan waa dadkaagii waayahay marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in dalkooda hooyo dib ugu laabtaan gabagabadii waxaan siinayaa abwaan lugeeye Een, waxaan salaamayaa guntiga gabagabadii maadaama aan soo gaadhnay een, shaqaalaha bahda ka socota v o da ee wareysiga nala yeelatay farxad bayna noo tahay maanta in maaragtay warbaahintu ay nala yeelato een, wareysi marka waxaan leeyahay dhalinyaroy de waataan hadda maan sidii lahaa een, yaan la isku keen dir waataan lahay dalku waa dalkeen dadku waa dadkaage aynu ka tashana cadowga waxaan kur gacmaha isqabsana waadin leeyahay aad baan u mahadsantiin meel kasta aad baa joogta umahadsantihiin dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen abwaan cabdiraxmaan lugeeye abwaan cabdisamed dhimbil iyo abwaan qaanso mucalim waa dhalinyaro abwaano ah oo soomaaliyeed oo ka tirsan kooxda fanka ee dalsan ee xaafadda islii ee magaalada nairobi waxayna igala qayb galayeen barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay khadar maxamuud xareed iyo barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen halka udiin kaga imaanayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya maxamuud mascade oo baniablis jooga
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a koobka kubadda cagta soomaalida ee minnesota oo lasoo gabagabeeyey iyo weliba suuqa kala iibsiga ciyaartooyda hase ahaatee aan ku bilaabo koobka kubadda cagta ee adduunka koobka kubadda cagta adduunka ayaa haatan waxa uu soo gaaray ciyaarihiisii semifinalka kadib markii shalayto labadii kooxood ee ugu dambeysay ay soo gudbeen xulka qaranka ee korweyshiya ayaa waxa uu la ciyaaray waddanka ruushka oo koobka martigelinayay waxaana ciyaar xiiso badan oo labada qaran dhex martay ay sagaashankii daqiiqo iyo soddon lagu darayba kusoo gabagabowday labiyo laba waxaana ciyaarta loo dhigay rigoorayaaltaasi oo xulka qaranka ee korweyshiya ay kusoo gudbeen xulka qaranka ee korweyshiya ayaa kulankii kan ka horreeyey ciyaarihii lix iyo tobanka waxay rigoorayaal kaga soo badiyeen xulka qaranka ee denmark waxaad moodaa haatan xulka qaranka ee korweytku inuu yahay waddan aada ugu cadcad dhinaca rigoorayaasha xulka qaranka ee korweyshiya waxa ay ciyaaraha semifinalka fooda isgelin doonaan xulka qaranka ingiriiska oo ciyaar ay la yeesheen wadanka sweden laba gool iyo waxba iyana kaga soo badiyey xulka qaranka ee korweyshiya ayaa ciyaaraha semifinalka markoodii labaad soo gaaraya iyadoo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ee wareega ciyaaraha semifinalka faransiiska oo markaasi koobka martigelinayay ay laba iyo hal kaga badiyeen haddaba xulka qaranka ingiriiska iyo korweyshiya kulanka ay kulmayaan maalinta arbacada ah ma laga yaabaa in xulka qaranka ee ruushku ay ingiriiska dardaraan dhinaca kalena waxaa fooda isdaraya maalinta talaadada ah wadamada faransiiska iyo belgium oo iyaguna ciyaaraha semifinalka usoo gudbay ilaa iyo hadda ciyaaraha semifinalka laba dal ayaa koobka kubadda cagta adduunka min hal mar hore ugu soo guulaystay halka belgium iyo korowaadkuna aanay wax kooba weli ku guulaysanin haddaba ma noqon doontaa in ciyaarta kama dambaysta ah ee belgium iyo koroweshiya iskugu soo baxaan la arki doonay haddaba halkay ciyaaraha koobka kubadda cagta ee adduunku saldhigtaan dhinaca iyo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda haddii aana jaleeco ciyaaryahan jack wilshar ayaa wararku waxay sheegayaan in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee westham united kadib markuu iskaga tegay kooxda kubadda cagta ee arsenal oo caruurnimadiisii soo barbaarisay ciyaaryahan wilshar ayaa la sheegayaa in wadahadallo kafool kafool uu la yeeshay macalinka cusub ee kooxda westham belegrine islamarkaasina isku afgarteen ciyaaryahanku inuu si rasmi a ugu biiro kooxda kubadda cagta ee westham united ugu dambeyntiina gobolka minnesota waxaa lagu soo gabagabeeyey habeenkii xalay ahaa koobka toddobaadka soomaalida koobkaasi oo isugu soo baxeen labada kooxood ee t c iyo fargo oo ah laba kooxood oo ka kala dhisan gobolada minnesota iyo north dakota kooxda reer minnesota ee t c ayaana koobkaasi ku guulaysatay kadib markii rigoorayaal loo dhigay ay guusha ku heshay afar iyo shan ciyaaryahanka kabtanka u ahaa kooxda fargo ee la yidhaahdo suleymaan maxamed cali ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahanka ugu wanaagsan intii uu tartan ka socday waxa uuna sidoo kale ciyaaryahankaasi ahaa ciyaaryahankii ka khasaariyey rigoorada koobka lagaga qaaday kooxda fargo dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee maanta tan iyo kuwa dambe waa mascad oo idila sidaa geli
mahadsanid mascade ayuu ahaa oo inala socodsiinayay wararkii ciyaaraha haatan kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta xulasho iyo codadka deeqe axmed iyo cabdilcasiis iskalaaji
ciisa ruuxan jantee iskiya maankiyo cindigaaga xaqiiq hoy uga dhigan xalaal la cawaynaya
sari'een xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku biiray baan xalaal xalaal xalaal u casuuma nahay
ciisa ruuxan jantee iskiya maankiyo cindigaaga xaqiiq hoy uga dhigan xalaal la cawaynaya
sari'een xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku biiray baan xalaal xalaal xalaal u casuuma nahay
daymada xaragada haween naalaafya gacmaha xawaalaytanka dortibaan xaqiiq xaqiiq la caweynaya daymada xaragada haween naalaafya gacmaha xawaalaytanka dortibaan xaqiiq xaqiiq la caweynaya
xubbiga muxubbada jacaylka xusuusta saqdhexe hurdada xaggiisa qofka jira xaqiiqu casuumanahay xubbiga muxubbada jacaylka xusuusta saqdhexe hurdada xaggiisa qofka jira xaqiiqu casuumanahay
xasili caashaqa xaqdhowr rmee weliga xushmee ogteenna ka dhowr ka dhowr ka dhowr xaasiteena necee xasili caashaqa xaqdhow xurmee weliga xushmee xogteenna ka dhowr ka dhowr ka dhowr xaasidkiina neceb
heestaasi xulasho iyo codadka deeqe axmed iyo iskalaaji ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana bashiir abikar ayuu ahaa tan iyo idaacaddeena xigtana waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo amase xilkasnimada guud xishood gaariyo asluub guri ahaan ku xushaan hantiye xaqsu oor garash iyo dulqaad wadnaha cajiye i xafida midkan xuubka uga dhigaye haddaan haddaan haddaan xilihiisi yahay
xaddiga deganida dhigeed amase xilkasnimada guud cisho gaariyo asluub hore aan ku xushaan hanti xaqsu oor garash iyo dulqaad wadnaha cajiye i xafida midkan xuubka uga dhigaye haddaan haddaan haddaan xilihiisi